saakay abbaara toddobadii iyo qadar shan iyo afartan daqiiqo ah ayaa waxaa la maqlay dawaqa qarax aada u weyn kaas oo laga maqlay magaalada muqdisho qaybo kamida gaar ahaana wadada aada ex control afgooye magaalada muqdisho oo dhinacaas looga baxo koonfurta magaalada waxaa qaraxaas uu ahaa gaari xamuulah oo dhagarqabayaasha al-shabaab ay kasoo buuxiyeen walxaa qarxa islamarkaana ay ku beegsadeen dadka shacabka ah halkaas isaga kala gooshayey wadaduna ay xilligaas ahayd waddo aada u mashquul ah oo dadka magaalada muqdishona istraajiiji u ah maadaama xilligaas dadka soomaaliyeed ay usoo kala jarmaadaan shaqooyinka waayahay marka ismaaciil khasaaraha ilaa iyo hadda ay dawladda og tahay ma inoo sheegi kartaa waxaa la sameeyey guddi kaas oo soo tirikooda xaaladda heerka khasaaruhu uu gaarsiisan yahay guddigaas oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya shir deg deg ah oo golaha wasiirada uu la yeeshay uu ka dhex magacaabay waxa ay hadda wadaan booqashada ay ugu kuurgelayaan xaaladda iyo heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha waxaa aan egnay cisbitaalada madiina iyo digseer iyo cisbitaallo kale oo hadda aan muuqo doono halkaasna waxaa lagu qiimeeyey xaaladda khasaaraha dhimashada iyo daawaca oo cisbitaalada la kala geeyey marka dabcan tirada guud markaan soo gelageleyno booqashada hadda socota ayaan kula wadaagi doonaa warbaahinta oo si official ah aan aan wadaagi doona laakiin ilaa inta aanan gaarintan rasmiga ah adigu maxaa og tahay maadaama aad tahay afhayeenka dowladda ilaa iyo maaragtay khasaaraha intuu gaarsiisan yahay
khasaaraha hadda dhimashada dad konton qof ka badan ayaa la dhigay meeladkooda cisbitaal madiina sidoo kale cisbitaalka digseer ayaa la geeyey shan qof oo laba kamid ah ay yihiin jamhuuriyadda walaalahana turkiga waxaa halkaa markaan digseer tagnay ugu tagnay safiirka iyo saraakiil kale oo turkiya halkaas oo ay wasiirada dowladda soomaaliya ay ku gaarsiiyeen dambaal taasiya ay ka wadeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaga uga tacsiinayay dadka walaalaha ee turkiga ee usoo guryaday soomaaliya ee waxyeelada ay soo gaartay marka la isku soo duubo dad konton iyo iyo iyo konton iyo shan qof dad gaaraya ayaa aan xaqiijin karaa hadda in ay ku dhinteen weerarkaas oo ay dhagaqayaasha al-shabaab ay ugu talagaleen inay ku argagaxgeliyaan ummadda soomaaliyeed waxaa wax lala yaabo ama wax aada looga argagaxa ahayd in qaraxa ay ay la beegsadeen meel aada zaxmad u ah waxaa waxyaabaha dadka soomaaliyeed aada uga argagaxeen waxaa kamid ah ugu yaraan saddex bas ischool ayaa meesha marayay oo waday arday jaamacadaha magaalada muqdisho kusii jeeday laba kamida basaskaasi meesha ayaa ay ku basbeeleen mid kamida basaska ayaa ay dhakhaatiirtu noo sheegeen dadkii ugu horreeyay u gurmaday inay ka inuu ka inuu ka badbaaday waxyeelada xooggan hase yeeshee laba kamida basaskii ardaydu ay saarnaayeen halkaasi ay ku baaba-een ugu yaraan labaatan kamid ah ardayda jaamacadaha magaalada muqdisho mid kamida jaamacadaha magaalada muqdisho ardayda dhigata ayaa halkaas ku dhintay waa wax aada looga argagaxo oo ummadda soomaaliyeedna ay maanta si weyn ay ugu sii xaqiiqsanayaan in fikirkan guracan xadgirnimada uu yahay waxaan sali reeb toona ku lahayn diinta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka
waayahay ismaaciil waxaan rabaa inaan si fiican u xaqiijino ma dad ajnebi ah ku jiray waatii aada soo hadal qaaday muwaadiniin turki ah dhaawac miyaa soo gaaray mise dhimasho ayaa jirta laba kamid a muwaadiniinta turkiga ah ee ka shaqeeya soomaaliya howlaha gurmadka ugu yimid ayaa ayaa kamid ah dadka ku dhintay laba ayaa ka dhimatay turkida oo dowladda soomaaliyana iga tacsiyeysay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda oo goobta joogay si gaara uga tacsiyeeyey shacabka iyo dowladda turkiga geerida ku timid labadaasi qofood ee turkida ah kana kana mid ahaa dadkii kala duwana ee maanta waxyeeladii ka soo gaartay qaraxa masjaalignimada ee ka dhacay magaalada muqdisho waa mahadsantaha ismaaciil dhammaan inta dhimatay ilaaha u naxariisto